فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah dhegaystayaal qodobadan caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idinkugu hayno waxaa ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa aragti ka dhiibtay siday u arkaan hay-ad loogu yeero maaraynta musiibooyinka oo ay dhisatay dowladda federaalka maxay qabataa hay-addan sideese bulshada muqdisho u arkaan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadan caawa barnaamijka idinkugu hayno waxaa kaloo ka mid ah wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo xoolo raacay muddo laba maalmood ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan oo kale dhacdooyinka toddobaadka oo ay wararkii ugu dambeeyey ee maanta ka mid yihiin waxaana meesha ka marnayn xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka waxaan marka hore ku bilaabaynaa dhacdooyinka toddobaadka caawa oo kale waxaa soo jeediya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen waliba oo jimaacaad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbina howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada toddobaadkan kusoo dhacay warqabadkeena ee caawa aan soo ururiyey waxaa ka mid ah maalintii sabtida toddobylabaatanka bishii dhammaatay ee jumaada thani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan sideed iyo labaatanka disembar laba kun afar iyo labaatanka cabdulaahi ibraahim muumin oo ah askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka furiyeen xaafadda bangalah ee degmada daynil ee magaalada muqdisho ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay weerar qaraxa oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhiga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku qaadeen xerada w f b oo ku taala degmada garbaharey oo ay degan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ilaa iyo haatan nama soo gaarin faahfaahino dheeraada oo ku saabsan howlgalladaas maalintii axadda aynu soo dhaafnay taariikhda hijiirada ku beegnay sideed iyo labaatanka bishii jumaadu thani ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan sagaal iyo labaatanka disembar laba kun afar iyo labaatanka cutube ka tirsan militariga al-shabaab ayaa dagaal culus u qaaday saldhiga ciidamada soo duuliyaasha xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku qaadeen saldhiga askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere howlgal gaar ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay deegaanka waninle ee dhacaduleedka degmada ceeldheer waxaana halkaasi lagu gaarsiiyay askarta dowladda federaalka khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ciidamada dowladda federaalka waa laba askari iyo dhaawac mid kale dagaalyahanada al-shabaab ee qaaday howlgalka ayaa soo furtay saddex qori iyo bowshashkooda warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa kusoo dhacay labada askari ee howlgalka lagu dilay magacyadooda kuwaas oo kale ah cabdulaahi macalin bukare iyo cadaawe axmed xasan kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo ku baxay gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax la beegsaday ciidamo ilaalaka ee xabsiga magaalada beledweyne waxaana ka dhashay qaraxaasi lala beegsaday ciidamadii ku sugnaa xabsiga khasaarooyin kala duwan maalintii talaadada soddonka jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadan koob iyo soddonka disembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro habeendheelmada waxay ku qaadeen saldhigyo ku yaala degmooyinka waajid iyo balcad oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo bakool waajid ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisina afaafka hore ee degmadaasi ku leeyihiin askar ka tirsan maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed dagaal kooban kadib waxaa goobta isaga carray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyagoona gudaha u galay degmada waajid ciidamada mujaahidiinta ee qaaday howlgalkan ayaa soo furtay agabyo militari dhinaca shabeellaha dhexe dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada soo duuliyayaasha afrikaanta burundi ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya ay ku leeyihiin degmada balcad labada daraf ayaa fagaaraha dagaalka isku wedaarsaday rasaas kala duwan askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen agagaarka eesgooska ifka xalane ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saddex askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalk ayaa lagu dilay laba qoryo egka folisaban ahna waa laga furtay kadib weerar ka miin ah oo ka dhacay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ay mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii arbacada kowda rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan kowda bisha janaayo sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka dagaal lagu jabiyey ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose war qoraal ah oo lagu baahiyey barta telegaraamka ee internetka ay ku leedahay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u qornaa sida tan dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa murtadiinta oo hawada sare ka taageerayay diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaalka ayaay mid kadib markii kolonyada murtadiinta ee kismaayo ka soo baxay oo maraykanka hawada sare ka taageeraya isku dayay inay weerar kusoo qaadaan deegaanka beerxano oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka kismaayo lagu maamulo shareecada islaamka dagaalka markii uu muddo socday waxaa murtadiinta u soo degay diyaarad helikobter ah oo goobta ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada murtadiinta ugu dambeyntii maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka kusoo qaaday deegaanka oo hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka ayaa iyagoo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada kismaayo dhimashada waa hal askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca afar kale ayaa lagu yiri warka ka soo baxay idaacadda islaamiga ah el andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab khamiis labada rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labada janaayo laba kun shan iyo labaatanka gaari cabdibilaah oo ay ku rurnaayeen askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lagu qarxiyey xaafadda buulo jameeco oo ka tirsan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana jira khasaarooyin gaaray ciidamadii qaraxa lala beegsaday ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay qarax ka dhacay tuulada cali waraabaale oo hoos tagta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gadow waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo haatan ma aan helin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxan laba qarax ayaa ka dhacay deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada burundi oo duulaan gardaro oo ku jooga qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo qaraxyadu ay haleeleen iyagoo lugeynayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah oo si heersaraa loo soo agaasimay waxay u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo kusoo codaalaya agaarka tuulada kaitoy oo hoos tagta degmada janaal ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada militariga al-shabaab ayaa dhegta dhiiga ugu daray laba askari iyadoona dhaawacyo daran la gaarsiiyey saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii weerarka dhabagalka ku dhacay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah alfurqaan intaan toddobaadka dambean hawda dib aan ugu kulmayno maxamed sheikh oo idinleh sidaas iyo ammaano allah nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
hagaag shacabka magaalada muqdisho ay aragti ka dhiibtay siday u arkaan hay-adda loogu yeero maareynta musiibooyinka oo ay dowladda federaalka dhisatay hay-addan ayaa dhaqaale ka aruurisa hay-adaha shisheeye iyo xitaa ganacsatada soomaalida haddaba su-aal ayaa ka taagan waxa ay qabato waa kuwaan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo arrimahaasi ka hadlaya wallaahi kaalmada horta oo bini aadamkay u baahan yihiin kaalmada wax layska qiyaasaa la waa qiyaas le waa laakiin maanta xaaladda eh, dadku ku sugan yihiin xaalad intaas ay sheegtay inay ka badan yihiin aaminsanaay goobaha hadda abaaraha ay ka jiraan inta ugu badan gobollada waay oo dadka xoolo dhaqatada beeraleyda eh, dad intaas ku nool ay ahaayeen wixiina hadda haddee eh, sidii la raba wax u heli waayeen oo waxay ku shaqaystaan nolosheeda ku maaraan waayeen abaar la diristay hadda gobolladii waa la iskala soo taga hadda magaaladii ay maaragtay muqdisho shaqo la'aanaa ka jirto Eh, dadkii wax badan ay dareemayaan culeysyo badan oo zaa'id ah oo aan weli la arkin walaa horta hay-adaha sidoodaba waxa waaye eh, dadkan n g o-ga oo dadka wax gaarsiinayo intooda ugu badan eh, baahida dadkooda oo wax gaarsiin la dhaho ma daboolaan qof walba wuxuu samaynaya wax yar birifuu gaarsiinaya wixiis kale baqaalaha la iskaga shubanaa dadka masaakiin waaya waxaasna cuqubaha laga qaadaa dhibaato waaye qof maskiin ah wax loogu talagalay oo adigoo markaas dad kale ka soo qaaday oo oo adigana mushaahar ku qaadanaya dadkiina wax gaarsiin lagu dhahay inaad gaarsiisid wax adiga kuu danaya waa laakiin haddaad gaarsiin weysay inta ugu badan soomaali marka la fiiriyo kalsoonida iyo aamin aaminka wuu yaraaday kalsoonidu waa yaraatay ee, hay-ada maadaama la soo sheeg qaado horta hay-adaha qaarna way fiican yihiin qaarna way xun yihiin laakiin inta badan anigu fiicnaan kuma arko hay-adaha hay-adda hadda sadma ee, kontraadda soo qaadatay intaasoo bilyan soo qaadatay dadka masaakiinta loogu baahan yahay inay wax u qabtaanna uma qabtaan hay-adaha dhan oo dawliga oo mataqaanaa oo dawladda hoos imaado dhanba ayagana waa sidaasoo kale daraadaa mar igu dambeysay aan arkayay qolo oo masaakiina wax la siinayo laakiin markaa wejigooda fiirsid dad masaakiin uma ekaba waa dad ani iga laf weyn oo iga xoog weyn oo iga qurux badan aa meelaha taagan oo oo mataqaanaa kartoomadii bariiskii sliiddii iyo sokortii burkii iyo waxa ku kor fadhiya ummaddii loogu talagala masaakiinta baahanna oo buushashka degan oo mataqaanaa roobkii fatahaadada iyo barnaamijkaasoo dhan baabi'iina waxay haystaa ma laha maanta waxaan aragnaa hay-adda iyo naftirkeeda oon loo qaybayey yani four point five-ka loogu qaybay arkaa qofka masaakiinta waa taqaaniin meelahay degan yihiin meelahay ku gaajiyeysan yihiin cagabararka haayo jadeecada ku dhacdo cudurooyinku ku dhaco waxyaabaha badan oo ku dhaco waa og tihiin masaakiinta hala siiyo waxaan dadkan taajiriintan ama dadka hay-adaha u shaqeeyo oo reerarkooda ku biilanayo oo leeyahay macal maamulka saraa nala og cid wax naga qaadi karta ma lahay leeyihiin iska daaya waxaas haddii adduunkan korkiisa wax lidinkaaga qaadi waaye ilaah baa iga sareeya yoomal aakhira wax lidinkaaga qaadayaa horta kaamileyda kaamileyda kaamileyda ka hadlaa kaamileyda ku fadhiisaa la siiyaa anfaant kaararkoodana waa laga gataa toddobaatan doolar kaam ku fadhiyo shan doolar ayaga shan doolara la siiyaa guryaashooyadooda dadka masaakiinta guryaashooyadooda aadaayaan kuwana raashiinka way soo qaadanayaan kuwo kaloo ganacsada ay gatanayaan baqaaradaa la geeyaa saasaa loo soo gedgadaa kuwa ayagaa jaabka buuxsaayan masaakiinta shan doolar iyo hal bariis iyo waxaana waxayn sood madaxay dhahayaan micnaha waa siina camal mafahant hay-adda saasay dhahayaan kuwana ayagaa gooni u gadanayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhex maquuranaynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunya barrow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، إن شاء الله تعالى آه، caawa waxaan qaadan doonaa xalaqadeenii xubintii nafaqada iyo faytamiinaadka aan kaga hadlaynay ee macdinta ama mineralska waxa la yidhaahdo minerals ama macdin macadintu waa isku dhis kiimikaad adag oo aan organic ahayn waxayna leeyihiin qaab dhismeed kiimikaad oo qeexan iyadoo ay ka kooban yihiin kiimikaad gaar ah waxayna kaalin mug leh ku leeyihiin ama ay kaalin mug leh ka qaadataa dhismaha jirka bani aadamka saas daraaddeed marka jirkeena wuxuu u baahan yahay tiro badan oo calcium ah si uu u sameeyo koritaan iyo shaqo iyo horumar ayuu u baahan yahay maadadan marka mineralska waa maado aad iyo aad u mug weyn aad iyo aadna jirka bani aadamka ugu baahan yahay uguna isticmaalka badan yahay marka laga sheekaynayo nafaqooyinka jirkuu isticmaalay ama dietska waxaa la yidhaahdo maadadan mineralska waxay ka kooban tahay ilaa iyo dhowr iyo toban cunsur na qaybahan ay ka kooban tahay marka waxaa ugu horeeya calcium ayaa ugu horeysa sidoo kale waxay ka kooban tahay iron sidoo kale magnesium phosphorus potassium zinc chromium copper fluoride iodine manganese iyo molybdium maadooyinkan marka ay ka kooban tahay mineralska oo toban iyo dhowrka ah insha allahu tacaala waxaan u qaadan doonaa xabad xabad ayaan u qaadan doonaa insha allahu tacaala ayaan uga faa'iidaysan doonaa ilaahay hadduu qadaro caawa marka waxaa ugu horeeya aan qaadan doonaa faahfaahinta si guud mineralsk waxay tahay iyo inta ay ka kooban tahay iyo muhiimadda ay u leedahay jirka bani aadamka dhibaatooyinka ay u keeni karto hadday badato iyo hadday yaraato dhibaatooyinka ay keeni karto iyo inta aan ka qaadan karno insha allahu tacaala mineralska ama macadintu runtii faa'iido badan ayay jirka u leedahay saan soo sheegnayba marka ilaahay hadduu qadaro marka toban iyo dhowrkan midda ugu horeeya marka caawa aan qaadanayno waa calcium calcium waa maado ka mid ah mineralska calciumtu sida laysla ogyahay waa macdanaha ugu badan ee laga helo jirka bani aadamka islamarkaana waxay leedahay faa'iidooyin muhiim u ah jirka guud ahaan sagaashan iyo sagaal boqolkiiba calciumta waxaa laga helaa lafaha iyo ilkaha halka halkii boqolka soo haray ee laga helo dhiigga iyo muruqyada dareemayaasha kale ee jirka ay leeyihiin waxaad dareemi kartaa marka calciumta in jirkeenu aad u isticmaalo muhiimna ay inoo tahay mar haddii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay iyada qaadatay jirka hal un uu qaatay qeybaha kale marka waxaad dareemaysaa marka aad inay u muhiimsan tahay baahideeduna ay muhiim tahay marka waxaan filaa insha allahu tacaala in laga faa'iidi doono hadba qofka in calciumtiisa ay meel fiican ay joogto si lafihiisii ilkihiisii iyo jirkiisii uu u helo caafimaad iyo hadday yar tahay si uu u raadsado ama hadday ku badan tahay siduu iska yareeyo calciumtu marka waxay door muhiim ah ka ciyaartaa dhismaha lafaheena jirkeena bani aadamka faa'iidooyinka marka maadadan calciumka ay inoo leedahay faa'iidooyin badan ayay inoo leedahay insha allahu tacaala midda ugu horeysta calciumka ay jirkeena u samayso waxaa waaye jirka dhammaan caafimaadkiisa ayay hormarisaa dhammaan caafimaadka jirka bani aadamka ayay hormarisaa calciumtu sidoo kale waxay isku dheelitirtaa koritaanka iyo horumarka iyo mataqaanaa dhiska jirka ayay isku dheelitirtaa sidoo kale waxay aad iyo aad u ilaalisaa lafaha ilkaha iyo mataqaanaa nolosha bani aadamka qofka inuu gaaro lifetime nolol mataqaanaa fiican inuu ku noolaado waana sababta ay uga kooban tahay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba jirka bani aadamka calciumta halka halka soo harayna uu dhiigga iyo neerfayaasha iyo murqaha ay ka kooban yihiin saas daraaddeed marka muhiimad gaar ah ayay inoo leedahay calciumtu waxay sidoo kale xaqiijisaa shaqada caadiga ah ee murqaha iyo neerfayaasha ay qabtaan ayay xaqiijisaa waxay qofka ka caawisaa garaaca wadnaha inay baalens garayso ama isku dheelitirto normalkii laga rabay caadiga ah inay ka dhigto had iyo jeer sidoo kale waxay ka caawisaa qofka bani aadamka dhiiggiisa inuu xinjiroobo iyadoo wareejinaysa bresharka dhiigga wareega dhiigga iyadoo ka qayb qaadanayso sidoo kale waxay soo saartaa ironta ayay soo saartaa ama ay shiiddaa sidoo kale waxay samaysaa ama ay qabataa hormonada ayay ka qayb qaadataa khaasatan kuwa la xiriira thyrodka iyo barathyrodka qanjirka la xiriira thyrodka iyo barathyrod glandiska ayay mug ka qaadataa kaalin weyn sidoo kale waxay isku duudaa ee cunugyada ama structurekooda ayay dhistaa ugu dambeyntii waxay soo saartaa maadadan calciumta vitamin b alf ayay soo saartaa qeyb ka mid ah ee calciumta marka ee halkeen ka heli karanaa marka mar haddii aan soo sheegnay faa'iidooyinkeeda inteen ka heli karanaa si aan uga faa'iidaysano kow waxaan ka heli karnaa dhammaan ee caanaha xoolaha ka yimaada khaasatan caanaha geela ayay hodan ku tahay ama hilibka xoolaha ama caanihiisa meel ay ka imaadaanba calcium meel kale lagama raadinayo caanahaas ayay hodan ku tahay iyo hilibka noocyadiisa kala duwan marka caanaha geela iyo caanaha ee mataqaanaa caanaha geela iyo hilibka geela ayaa ugu horeeya lambarka ugu horeeya laga helaayo ee sidoo kale ee khudaarta cagaaran noocyadeeda kala duwan ayay hodan ku tahay maadadan ee cuntooyinka kala duwan cabitaanada kala duwan miraha qeybihiisa kala duwan ee kuwa la shiida iyo kuwa kale dhammaan ayaa laga helaa insha allahu tacaala waxaan filaa marka in laga wada faa'iidaysan doono ee calaamadaha marka qofka calciumta ay ku yar tahay uu dareemi karo kow haddaad isku aragto murqa xanuun ama murqahaada oo soo koogaya soo laabmaya haddaad isku aragto calciumta ayaa kugu yar iska fiiri ee haddii qofka uu fadhiga uu ku daaho ama cunuga yar ama qofka weyn ee fadhiga hadduu ku daaho oo kicitaankii xilligii la rabay ilmaha koritaanka lixda bil ilaa halka sano inay koraan ama ay kacaan istaagaan la rabay ama fadhiga ay ku daahaan ama socodka ay ka daahaan waxaad ka baartaa ilmahaas ama qofkaas ee maadada calciumka waxaa dhici karta inay ku yar tahay awooddii lafaha iyo dhismihii ay heli lahaayeen inay meesha ka baxaan sidoo kale ilkaha hadday usoo bixi waayeen cunuga ama qofkan weyn ilkihiisa haddii mar kastaba ay cillado ku imaanayso ama ay baaba'ayaan ama ay soo madoobaanayaan waxaa dhici karta qofka ilkaha inuu kasoo madoobaado islamarkiiba madoobashadaas marka ilkaha ay soo madoobaanayaan ama goosaha ama ilkaha ee waxaa meeshaas ka maqan maadadii calciumka jirka baniaadamka u baahnaa marka haddii ilmo yihiin ay ilkaha ka madoobaanayaan ama qof weyn uu yahay ee ama dhibaato xagga ilkaha uu qofka qabo wuxuu iska fiirinaa qofkaas calciumkiisa inuu yaryahay in kale ee sidoo kale wadnaha haggiisa garaaca wadnaha normalkii la rabay ma joogaayo hadduu qofka calciumka uu ku yaryahay wadnaha yacni sidii regularityga caadiga ah ayuu ka baxsanaana garaac ama waa ziyaada qofkan ama waa yaraana hadduu isku arko marka calciumka ayaa yar ee neerfaha qofka wuxuu noqonaa mid zaa'id u shaqeeya ama aad loo dareemi kara macnaha ayaa dhici karta ama neerfa hanuun ama neerfihiis inuu qofka zaa'id yahay oo neerfosaati u noqdo mararka qaar marka waxaa dhici karta qofkaas calciumka inuu ku yaryahay ee sidoo kale qofku wuxuu isku arkaa neerfaha qaba ee sidoo kale qofku wuxuu isku arkaa inay ku yaraato hurdada sleep disorder waxa la yidhahda inay dhacaan ayaa dhici karta sidoo kale dacfi xagga lafaha inay dhacaan ayaa dhici karta calaamadaha marka qofka isku arki karo mar haddii calciumta ay yaraato muxuu isku arki karaa kow wuxuu isku arki karaa murqaha qofka inay soo kogaan ama ay soo jiidmaan ama ay soo laabmaan inuu isku arko qofka sidoo kale inay isku arkaan ilmaha ama dadka waaweyn inay ka daahaan yacni kicitaankii xilligii la rabay ilmaha inay kacaan xilliga lixda bilood ilaa sanadka garguuradka kicitaanka maraaxishii ilaa ay socodka ay ka gaarayeen la rabay inay gaaraan ilmihii haddaysan samaynaynin waxaa dhici karta ilmahaas inay kaalshamta ay ku yartahay ama qofkan weyn hadduuba wehsanayo kicitaankii iyo dhaqdhaqaaqii shaqadii caadiga ahaa uu mataqaana uu ka wehsanayo waxaa laga yaabaa kaalshamta inay ku yartahay sidoo kale ilkaha baaba'aya ilmaha yaryarka ama dadka waaweyn ilkaha dacfiga ku dhaca ama madoobaanaya ama jajabaaya waxaa laga yaabaa calciumta inay yar tahay calaamaadkaas calciumta oo yar ayay ka mid tahay sidoo kale wadnaha qofka hadduu ka dareemo garaaca wadnaha inuu ziyaado ama yaraanaya ama mataqaanaa garaac aan aadayahay inuu arko waxaa dhici karta calciumkiisa inuu yaryahay wuxuu u baahan yahay marka calciumka inuu iska fiiriyo sidoo kale xagga neerfa xanuun ama neerfaha oo zaa'id u shaqaynaya ama qofka uu neerfosati noqdo hadduu qofka isku arko waxaa dhici karta marka calciumkiisa inuu yaryahay hurdada oo yaraata sidoo kale waxay ka mid tahay calciumka oo yaraada ugu dambayntii qofka wuxuu dareemaa marka ee dacfi guud oo jirka iyo lafaha ku yimaada awoodda dhanaa ka tegaysa dhaqdhaqaaqa dhan uu mataqaana wehsana lafaha dhan waxawaaye waa gorora hoosay u soconayaan ninkaa markaa wuxuu u baahan yahay calciumkiisa inuu iska cabiro calciumka hadduu batana maxaa dhici kara kow waxaa ugu weyn oo dhici kara calcium qofka hadduu ku bato in keliyaha ay sameeyaan dhagax dhegxaan ama calculus waxaa la yidhahda inay keliyaha ku samaysmaan ayaa dhici karta Eh, sidoo kale waxaa dhici kara qofka eh, een, warwareer zaa'ida inuu dareemo ayaa dhici karta dacfi xagga murqaha inuu ku dhaco ayaa dhici karta Eh, labalaba iyo matag qofka inuu dareemo Eh, kaadida oo soo noqnoqota qofka inuu dareemo oo musqusha in yarba musqush ku noqonayo habeenkii qofku waxaad arkaysaa soo dhahay afar jeer xalay musqul galay sokorna ma qabo infectionna ma qabo haddii la baaro waxaa meesha markaa laga yaabaa inay ku jirto calciumta inay ziyaado ku tahay ama ay ku yarta E, waxaa dhici kara xagga wadnaha isbedel inuu ku dhaco ama garaaca uu ziyaado ama uu yaraado warwareer ayaa dhacaya e, mataqaana xagga maskaxda ah e, caloosha oo fadhiisata mararka qaar ama shuban inuu yimaado madax xanuun qofka inuu ku dhaco ama mararka qaar madax xanuunka dartiis inuu qofka kooma la galo inteen marka ka qaadan karnaa maadada calciumta ah mar haddaan kasoo sheekaynay faa'iidadeeda dhibaatadeeda iyo ziyaadadeeda iyo nusqaanteeda markaan kasoo sheekaynay maxaan ka qaadan karnaa oo maalinkii aan u baahannahay daily intag caruurta yaryarka ah dhalashada ilaa halka sano waxay qaadan karaan laba boqol iyo toban ilaa laba boqol iyo toddobaatan miligram berday maalintii caruurta halka sano ilaa saddexda sano waxay qaadanayaan shan boqol oo miligram maalintii caruurta afarta sano ilaa sideedda sano waxay qaadan karaan sideed boqol oo miligram maalintii caruurta sagaalka sano ilaa sideed iyo tobanka sano waxay qaadan karaan kun iyo saddex boqol oo miligram maalintii dadka waaweyn waxay qaadan karaan sagaal iyo toban ilaa iyo ee, dadka waaweyn da-da ah ee, sagaal iyo toban laga bilaabo ilaa kontonka sano waxay qaadanayaan kun miligram berday maalintii dadka da-da ah konton iyo kow iyo wixii ka weyn waxay qaadanayaan kun iyo laba boqol oo miligram maalintii aad iyo aada umahadsantii
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag dhegaystayaal inta barnaamijka noogu hartay waxaan idinkugu soo gudbinaynaa booqasho ay qaar ka mid ah suxufiyiinta alfurqaan ku tageen baadiyaha shabeellaha hoose iyo xeryaha geela waa cabdulaahi soomaali iyo cabdifataax maxamed qaasim iyaga ayaan idinku duwayaa
bismillaahi raxmaan raxiim waa xilli aroor ah waxaan joognaa baadiyaha qayb ka mida gobolka shabeellaha hoose waxaannu ka soo baxnay xero weyn oo geela uu ku hoydo waxaana aan sheeko furan een, halkan een, kula yeelan doonnaa maxamed xuseen oo ah geel jire ee, iyo cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali oo isaga laftigiisa geel jire hore ah een, kana mida bahda ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan runtii eh, waxaan rajaynayaa sheekadan furan inay ka waranto oo ay bixiso xog fara badan oo dadka reer magaalka ah aysan hayn eh, xogtaasoo isugu jirta een, aqoon iyo ogaal intaba waxaan ku hormarayaa eh, maxamed xuseen maxamed een, haddee dhowr maalmood ayaan halkan kula joognay adiga iyo asxaabtaadaba eh, waan idinka mahad celinaynaa sida aad noogu soo dhoweyseen een, halkan iyo eh, macluumaadka faraha badan ee aadna siinayseen saacad saacad aad nooga siinayseen geela Een, waxaad nooga warantaa geela eh, dhaqashadiisa iyo muddo intee leeg ayaad ku baratay oo heerkan aad ku soo gaartay adigu ilaa afartan sano ayaan geela dhaqaalaynaya walaale waana xoolo qaali e oo qaali ahoo baahida iyo dhibaatada la isaga difaaco lagu noolaado marka geela maasha allahu geela xoolo rageed weeyo waana lagu noolaadaa waana la dhaqaaleeyaa dadkana wuu anfacaa wix dhaqaaleeya wuu anfacaa marka waa la qashaa waa la maalaa waa kan waxaa weeye waa nimcooleydan waa ku noolnahay asagaan barannay waxaa weeye muslimiinto dhan baa ku noolaato wuu anfacahaya xoolo qaali ah weeye haddaa ay warastee walaala geela
hadda n halkan nirgo yaryar iyo ayaa ii muuqanaya ma geela ma hal mar ayuu eh, maaragtay dhalaa safal safal daadaa buu u dhalaa kolba sanadba intii ilaahay u qadaraa dhasho oo daadaa buu u dhalaa marka hadda intaa artaa dhashay ka badanna waa dhalaysaa ka- intaasoo kale waa la guriyey waxaa weeye waa xoolo ilaahay noo barakeeyey oo macnaha dabeecadaas leh oon ku noolaanay laakiin waxaad mooddaa sodomeeyo inay dhaleen oo hal waqti ay ku soo wada aadeen cilmiga meeshaas ku jira waa maxay n eh, waa runtii wax lagu farxo weeye maasha allah cilmigaasi cilmi ilaahay weeye macnaha mar buu rimay marna waa isla dhalay waa da'daas quruxda badan oo sharaf badan ilaahay baa saas noo yeelay waa nibcooley aan dhaqaalaysanay oo ilaahay baana noo barakeeyey marka waa arkaysaa soddonka cunugada isku mar ay u dhasheen waa maalnaa waa dhaqaalaysanaa wakaa muslimka dhanna waa ku noolnaa wix noo imaado wuu anfacahayaa waaya waan kuu soo laabanayaa n cabdulaahi ayaa hadda eh, isna aan siinayaa cabdulaahi sideenoo kale eh, halkan kuma cusbid eh, marar badan ayaan eh, dhegaysan jiray warbixinadaada dhegaystayaal fara badan oo aad jeclaysiisay bal inay meesha tagaan oo ay eh, indhahooda wax badan ku soo arkaan ayaan runtii ka mid ahay geela marka eh, si guud ahaaneed eh, looga hadlayo iyo markii lala noolaado farqi ayaa u dhexeeya sheekooyin badan ayaa meesha iga baxay ee su-aalo ayaan idinka weydiin doonaa laakiin cabdulaahi ee nolosha ee geeljiranimada maxaad ku sifeyn lahayd marka hore
bismillaah alxamdulilah cabdifitaaxo aad baad u mahadsan tahay Ee, runtii waa nolol ee, dhinacna ee, ka adag marka la eego oo dee waa howl adag in aad geel ilaaliso oo hal maalin oo aad raacdo ayaa maaragtay ii sheegay waxay ka adag tahay maalmo badan oo magaalooyinka een aad ka shaqayso dhinaca kalena waa nolol ee, farxadeeda leh ee, barwaaqadeeda leh ee, caanihiisa ayaad iska dhamaysaa ee, mida kale ee, ninka geeljiraha xoolihiisu markay daaqayaan oo meel barwaaqale ay haystaan wuu la xawsanayaa oo waxaa la yidhahdaa ee, geelituutu hasha markay geedka daaqayso ee, ninka geeljiraha wuxuu u malayaa een, inuu asigu daaqayo sida uu ugu faraxsanya Ee, marka waa nolol een, iska degan marka dhinacaa laga eego Een, waqtiyo ay aad u sii adag tahaa jiro xilliyada abaaraha oo kale oo geela meel oonley ah ee laga aroorinayo Een, cunto fiican een, uusan haysan laga yaabo dee neefaf geela ka mida qaarkood inay ruqo noqdaan oo ay fariistaan oo markaana aad u baahato dee ciidan kula kula kaciyo rag badan aad u baahato oo maaragtay neefka si uu istaago ee kula kaciyo oo geeda inta lasoo gooyo laba kalood baa hoosta laga gelinaya kooxba dhinac bay qabanaysaa sidaaba ee, ee, lagu istaajinaya neef baa laga yaabaa meel inuu ku jirado oo kici waayo oo ragga qaar loo reebo ama nin loo reebo oo neefka geeda uu soo guro ama hal baa laga yaabaa meel inay ku dhasho oo maaragtay canugeedu ma soco kariyo Ee, waxay u baahan tahay cid la joogta oo ka warqabta oo waraabaha iyo haddii libaax meeshu leedahay ee, ka yuraysa ee, canugana maaragtay een, ka naasabarto ee, tartiib usoo hadaafiso oo usoo ee, wado neef baa laga yaabaa inuu murgocdo oo maaragtay meel qaranqaar ah oo kale inta ka dhaco isna uu kici waayo sidaasoo kale waa la ilaalinayaa haddii meeshu bahal leedahay waxaa laga yaabaa ninka habeenkii la joogaahay ninka la joogaa habeenkii inuusan seexan oo caawa dhan toos afarta gees u shidayo walalac walalac walalac u siinahayo maxaa yeelay ee, dugaagu gaar ahaan libaax iyo waraabaha oo kale hadday meeshu leedahay dee eh, iftiinka way ka baqaan oo markay iftiinka arkaan een, way kaa bayrayaan ama een, eh, way kaa cararayaan wuxuu u baahan yahay een, runtii howlo fara badan eh, sida haddaba aanu arkayna een, in la sumeeyo amaba ee la dhayo oo cayayaanka lagala diriro sida shirinta eh, noocyadeeda kala duwan sida garangoorta iyo maaragtay isha garbacada iyo eh, gafanaha iyo qaniinka kale intaba een, in laga dhayo een, ayuu u baahan yahay Eh, tii geed mudo waxay u baahan tahay oo in geedka laga saaro tii maaragtay isheegeen ilgal cudur la yidhahdo geela ku dhaca iyo cudurro kale ku dhacaanba waxay rabtaa een in laga daweeyo waan kuu soo laabanayaa Eh, maxamed xuseen eh, geela runtii markaan fiiriyey eh, sida looga shaqaynayo siddeed qof oo toban qof oo isku wada xiran cabdulaahiyow eh, mararka qaar waxaad is leedahay xagga isla xisaabtanka iyo yacni shaqada sugitaankeeda reer magaalka waxaa uga fiican geelleyda Eh, waa laysku imanayaa Eh, ninba ninka kale wuu ka fariijsan yahay waxaad is leedahay raggan waaba loo xulay shaqadan marka maxay ku timid maxamed xuseenow hawshan ma tababar baa loo galaa dhaqashada geela sidoo kale bal waxaad nooga sheekaysaa jadwalka maalinkii aroortii marka lasoo kaco ilaa iyo habeenkii shaqadiina way qaybsan tahay bal qaybahaasna uga sheekay dhegeystayaasha idaacadda kaala socda arrimahaas noo dulmar bismillaahi walaalayaal arrintaas sheegta arrin qaali ah weeyo waxaa weeye muwaafaqo iyo macnaha dhaqankiisa iyo dhaqankiisa horta sidaas eh ee macnaha kala dambayntaas ee madaxweynahaas ku-xigahaas nin walbaba kaalinka kaga aadan waxaa weeye dhaqankiisa ayaa sidaas eh sidaasna way anfacaysaa sida macnaha dhaqankiisahaba sidaas eh ninba meesha ku aado waxaa weeye wax la isku ogyahay weeyo oo dhaqankiisa iyo noloshiisa ay ku jirto kana uu ku anfacahayo marka hantaa ay warsatay sheekh hantaa ay warsatay dhaqankan aan ku dhaqna ayaa sidaas haddii laga bedelo waa wareerahaya macnada kama anfacahaya aroortii oo kale marka lasoo tooso ilaa habeenkii bal nooga sheekee jadwalkiin subaxi maxaa la qabanayaa duhuradii maxaa la qabtaa barqadii maxaa la qabtaa galabkii habeenkii weliba habeenkii cajiib ah ayaad oo ay adag tahay in la keeno ayaad ku dhawaaqaysaan oo cabdulaahi sidee buu ahaa codkaas marka
geela soo celinayo way way ku heesaan waa marka lasoo hoyoy marka marka waa loo dhawaaqayaa xoolaha maaragtay waxaa jirta ee luuqad lagula hadlo tusaale hadda meeshan aanu joogno saddex habeen baanu ku hoyan waxaad arkaysaa geela marka meesha la keena dab baa loo shiday dabkaa wuxuu ka dhigan yahay in lagula hadlayo laleeyahay halkan baa lagu hoyanaya habeenada kale lama shidayo ogow hadde hadda xalay habeen hore lama shidin habeenka koowaadna waa la shiday koonfurta laga yaqaanaa meelihii horta aanu anigu geela ku dhaqaali jiray lagama aqoon laakiin halkan baan tan ugu imid marka halkaa geelu wuu fariisanayaa waxaa kaloo jirta geela marka la hoynayo waa loo dhawaaqayaa dadka qaar waxay yidhahdaan uugo hadda raggan waxay yidhahdaan ma garanaya asigaa maxamed noo sheegi doon ayagaa noo sheegi doon marka marka geel hoynaya oo kale wuu ayaa laleeyahay oo kor baa loo dhihi sida hadda aniga aan u dhahayo xasilan looma oranayo
neefkaadi marka maxamed sida hadda uu sheegay cabdulaahi marka geela lasoo hoyayo dhawaqa aad samaysaan bal tusaale naga sii haa uu baa laleey uu baa laleeyahay geela uu uudaas macnaha wuu ku soo baxayaa markii aan un daaqal raban uu lama dhahayo shibaga dhahaya waa xasilahaya neefkii maqanoo meel kale jirana wuu imaanaya neefkaas uuda maqlo oo maqlo oo hataa geela ka baaliyey oo macnaha macnaha ka leexdo baadi ee wuu soo baxaya wuu soo leexanaya marka waxaa weye macriifo rabbaani oo ilaahay siiyey weeye annakana aan ku naqaano sidaasaan macnaha ku dhaqnaa dhaqankiisa daa ay warsatay marka subaxi jadwalka nooga sheekay aroortii marka lasoo kaco markii lasoo tooso oo waaga la beriyo salaada la tukada bacdigeed waa loo gelahayaa waa la maalahayaa wix muslim meesha joogaha loo lisahaya caanaha laga maalahayaa nirgaha laga maalahayaa oo macnaha meel ku qaara xero ku jiro waa la dareerinayaa meel baa lagu toosinayaa markaas uu lama dhahayo waxaa weeye hawdka ayaa madaxa loo saarahayaa maantuna waa la dhex marhayaa waa la tirinhayaa waxaa weeye waa la ilaalinhayaa meesha nacfigale oo dahanka oo fiyow baa lagu duwahayaa
geela marka ma la kala yaqaanaa mise tiradaas unbaa mar walba waa la xisaabinaya mise waaba la kala yaqaanaaba bidhaantiis yaqaanaa ishaas hal mar loo marinahaya hasha maqan ishaas hal mar ayaa sheegayso heblaa maqan iyo kow laba lama dhahayo geela ninka yaqaana geela uu dhex marahaya saasuu dhex maraya wadhaha heblaa maqan buu leeyahay hal maqan hadduu dhan yahayna waa dhan yahay buu leeyahay intuu doono ha tira ahaan ha ahaado ilaa haday rabaan konton maqnaadeeno ishaa la marinayaa qurbac laba jirdu maqan yahay ninkaas waa fahmayaa saasuu ishuu marinahayaa waraa neef hebel ah intuu raadi buu leeyahay waa hadduuna geelkaa raacin markii haddana uu buu leeyahay wuu soo baxayaa gaalmka dhaqankiisa sidaan weeyo si khatar ah oo qaali ah weeyo oo aqoon badan dadkana uu ku anfacahayo haddaa ay warsatee walaale sidaan weeye gaal dhaqankiisa cabdulaahi maxaad raacinaysaa horta waxaan raacanayaa hadda meeshan intii aan joognay xaaladdii jirtay saddexda habeen ugu dambeysay ayaan rabaa si kooban inaan u sharaxo runtii magaalaan ku raagnay waad ogtahay aniga adigna maaragtay mikrofon qol dhexdii yaal ayaanu iska soo horjeedi jirnay hadda maaragtay waxaa saaka mikrofonkeena uu yaallaa meel baadiye ah hadda dhulkaani waa dhul howd ah oo maaragtay tuulada caasho ee gobolka shabeellaha hoose u dhow waxaa ka baxaya geedaha qooqoonka mareerka raydabka bilcelka tugeerka galoolka iyo kuwo kale oo badan runtii oo aan hadda soo koobi karin dhulkan hadda roob baa ka da-ay waa dhul doog ah nimco ah barwaaqo ah geelo uu barqadii dhergahayo annaguna runtii dee maadaama aanu magaalo ku raagnay caano badan baan dhannay muddo saddexdii maalmood hadda ugu dambeysay wax aan aan caano geelahayn waxaa inooga maqan uun shaah ayaa laga yaabaa marmar inaanu marka geeladu kasabto aanu la cabaynay marka waxaanu seexanay meel geeda hoostooda oo geela bariiqaadkiisa habeenka aada maqlayso wax buuqa iyo motoor kugu shidan iyo shanqadhii magaalada ee faraha badneedna aan lahayn marka waa jawi xasilan oo maaragtay farxad leh caradana ee nabadgelyo ayaa ka jirta maadaama aanu joogno dee dhul shareecada islaamka lagu xukumayo marka alxamdulilah nimcadaasaanu haysanaa caano gel baanu ka dhirigna aniga iyo saaxiibkii cabdifitaax wareysanaya iyo rag kaloo runti inala socday marka reer magaalka waxaa laga yaabaa inay is yidhahdaan sidee caano loogu noolaanayaa raggaan hadda geli jirta markaan warsanay waxay noo sheegeen in wax kale aysan cuninba wax raashin oo kale oo ay quutaan aysan jirin waa laga yaabaa marmar dhifa inay beriistii wax karsadaan shaahana way karsadaan shaahana markaad baadiyaha joogta uu ka macaan yahay kii magaaladu xoogaa tamar badan baad khasaarinaysaa markaad socoto oo waxbaa jirkaaga ka baxay sokortaas waxaad moodaa inay jirka wixii ka baxayo socodka aha ay soo celinayso qofka jirkiisu aad buu ugu baahan yahay marka waa nolol iska xasiloon xilligan kale waa xilliga geeleyda igu jecel yihiin oo intay maaragtay isaga timaha shanleystaan oo lebistaan dee aad bay u farxaanoo hadday isaga bootin tahay haddii ay legdan tahay ay iska ciyaaraan ma garanaysaa qaarkoodna ay meelo kale aadaan oo ay yidhaahdaan anigu xilligan oo kale waan ka tegayaa geeleyda oo rag kale inta uga tagaan ay gurdoon noqdaan xilliga abaarta xoog le suma helo moogta nin walba tiisa haysate ya sidaas waa u jira cabdulahi aniga waxaa si gaara ii soo jiitay intii aan joognay halkan aragtidii aan ka haystay geeleyda iyo hadda geeleyda aanu u nimid ma hubo in geeleydao dhan ay sidaa wada yihiin ma hubo waxaan arkay runtii salaada sida loo oogayo oo qofka maaragta ragga geeleyda ah ee tobaneeyada ah sida salaada ay ugu dadaalayaan nadaafadda ka muuqata gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaadi la sheegi jiray runtii wax ka duwan ayaana xilligan u imid rag nadaafadoodu aad u fiican tahay weyse weysaysanaya waqti walba salaada xilligeeda aad u ilaalinaya weliba in maaragtay jamaacadii lagu dukaday intooda markaa joogta inta maqan marka laga yimaado runtii arrintaas aad iyo aad bay ii soo jiidatay haddii geeleydao dhan ay sidaa yihiin waa runtii waa arin aad u wanaagsan cabdulaahi si fiican waxa weeyaan miy haddii la joogo magaala hadii la joogaba dadku isku mid maahan kuwa magaalo joogo aan dukan baabaa laga yaabaa inay jiraan kuwa dadka miyigana ayagana kuwaan dukan waa laga heli karaa kuwa tukado oo ilaahay ku xirana ayagana sidoo kale waa laga helahaya laakiin uun reer baadiyahu maadaama ay waxbarashada ay inta badan ka fog yihiin oo laga yaaba inaysan macalin inay helaan aysan suuragal u wada noqon ayaa la oran karaa runta xaqiiqadii dhabta marka loo hadlo waa laga oqoon badan yahay ayaa la oran karaa taabaa jirta marka sax wey macnaha waqtiyada qaarna hal dhinacunbaa wax laga fiiriyaa dadku ilaahi subxaana wa tacaala min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allaahi dadka baadiyaha ku nool dadka xoolaha dhaqanaya dadka yacni waxaa ka mid ah dad aad xaggaas iyo maaragtay alla kacabsiga cibaadada salaada aad iyo aad maaragtay ugu horeeya oo ilaahay subxaana watacaala agtiisa wax weyn ay u yaalaan ayaa ka mid ah runtiina waa wax aad loogu farxo geeleyda iyadoo xisbe aysan la joogin iyadoo oo aanan la xasuusinayn iyada oo magaalooyinka waxaa laga yaabaa goobaha ganacsiga qofka isagoo iska mashquulsan in la yirahdo waqtigii salaadaa la gaaraya meesha wuu iska xiraa laga yaabaa laakiin ninka isaga ayaa isxilqaamaya oo sidii loogu talagalay oo ilaahi subxaana watacaala uu u amray addoomihiisa ayuu u dadaalayaa oo salaadii ma aragtay uu u oogayaa deris wanaagga iyadana waa arrin xiise leh shalay galab mar aan baxnay geela wuxuu ku dhowaaday meel beer ah geeleyda marka sida walwalka ka muuqda iyo xilkasnimada iyo ninka maaragtay hogaamiyaha ah oo amiirta uu bixinayo geela meesha ayuu gelin beerta hala ilaaliyo dadka maarata halaga taxadaro dadka macnaha dadaalka ka muuqda waagii hore mogta waxaa jiri jirta beerta inaan loo aabayeelin oo geela uu iska galo waxaasna waxaa u sabab ah nidaamka meesha ka jira maamulka islaamiga ah shareecada ku dhaqankeeda wax arrimahaas ayaa u sabab ah runtii xilkasnimo badan ayaa iga muuqatay laakiin waxyaabaha qariibka ah haddaan wax idinka weydiiyo maxamed xuseen waan u laaban doonaa cabdulaahi mararka qaar markaad sheekaysanayseen sheekooyinka qaar markaadan aqoon badan u lahayn waa inaad uun iska dhegaysataa oo aad ka gaabsataa moogtaa marka erayadii duulduulaya waxaa ka mid a neef neef lagu riday ayaan maqlayay oo neef neef see loogu ridayaa maxaad ula jeedeen horta sheekada waxa weeyaan marka neef geela ka mid yahay uu taag dareeyo tusaale ahaan hal dhashay oo kale oo jiratay amase xoogaa xilli abaara joogta awalna tabar yareed waxaa la sameeyaa neef aryaha inta la qalo ayaa hilibkiisa oo loo jarjaraa oo lafaha laga saaraa si wanaagsan baa loo kariyaa marka hilibkaabaa lagu ridayaa ta rag xoog leh hasha isu qabtaan ayaa lagu ridayaa maraqana ee waa lagu shubayaa marka neefka wax badan buu ku dheefayaa neefka ariga oo lagu riday wax badan buu ku dhee- dheefayaa oo neef ari ah ayaa eh, geela marnaba iguma soo dhicin hilib ayuu cunaa geela
hilibka een, asigu toos uma cunahayo laakiin waa lagu qulaaminayaa oo waa lagu ridayaa rag baa siinaya oo xoog ku siin marka afka la kala qabto oo maaragtay eh, labada daleba afka een, ninba uu mid qabto nin kaleo saddexaad baa soo bixi wuxuu ku ridayaa hilibkii oo si fiican loo kariyey ayuu ku ridayaa Een, sidaa buu ku laqahayaa marka eh, sidoo kalena maraqi baa lagu shubaya oo looga dejinayaa oo caloosha tegaya marka neefkii een, maraqiisii iyo subagiisii iyo hilibkiisii wixi uun marka lafaha laga reebo inta kale calooshiisii isugu tegaysa Eh, wixii een, maaragtay eh, ku dheefayo bal maxamed baan u daynaya maxamed aye maxaa f- xikmadda ku jirta maxay tahay neef suu walaalkii cabdulahi u sheega weeyo neefka waxaa weeye si uu sheega weeye neef markuu tabar yareeyo ama jug ay gaarto ama waqti abaar ay ku dhacdo hasha irmaanka macnaha ama aad u liidato oo kale neef arihoo buuran baa loo gowracahayaa sida dad loo qalhaya camal oo kale lafa tumayn baa la yidhahdaa neefkaas waa la karinaya hilibkiisa lama cunahayo ee ku- waa la- waa la kardhaafinaya waa la bislaynaya marka caadi baa lagu shubaya waxaan dhahnaa xaraasi baan dhahnaa neefkaas wuu ku raysanahaya wuu ku xoogaysanahayaa waxaa weeye wuu ku tabareysanahayaa sida macnaha dadkii loo xanaaninhayo kale wey xanaanaha weeyo neefkaas marka neefka lagu rido ood sheegtay waxaa weeye xaraasi baan dhahnaaye neefka neefka dhacaankiisa iyo maraqiisa iyo baruurtiisaa lagu shubahayaa wuuna ku noolaanhayaa waa ku xoogaysanayaa caafimaad iyo xoog buu ka qaadahayaa waxbay u taraysaa waxbay u taraysaa xanaano weeye xanaanaday ka mid tah waa marka cilmi abka soo gaar ah cilmi abka soo gaar ah weeye oo qaamaadi ah weeye oo fiiha abadan lagu dhaqi jiray weeye oo u roon macnaha taqaqus weeye cabdulaahi een, wadaata waxaad tiri een, waxyaabaha qaar inkastoo eh, meel meelihii aad joogi jirtay ama geela aad ku raaci jirtay een, eh, meelaha qaar farqi inuu u dhexeeyo marka eh, tan laftigeeda ma laga yaqaanay dhulkaas neef in lagu rido geel haa dee anigaaba ku ridaba si wanaagsan adiga qudhaada ha anigaa ku riday oo maaragtay ii sheeg een, hal een, dhashay oo maaragtay iskana taag liidatay een, yaan neef u gowracay oo aan ku riday oo eh, waxna way ku dheeftay een, marka een, loo kariyey marka keligeyna ma ahane eh, deegaanka oo dhan waa laga yaqaana soomaali meela joogto idilba eh, waa laga yaqaanaa runtii ma garanayo waddamada kale sida carabta oo kale inay nala garanayaan laakiin soomaali meela joogtaba een, waa arrin laysla garanayo maxamed xuseen eh, waxaa kaloo aan la yaabay oo aanan ogeyn oo halkan aan kula kulmay geela timir la siinayo maxay tahay iyana xigmadda ku jirta nafaqada iyo xanaanaday ka mid tah oo horey looga sheekeeyey waxaa weeye timirta lafaha laga reebahayaa biyaa lagu qasahayaa wixii oo marka maluud aho oo leebare ayaa neefka xaraasimihii aan sheegay oo neefkiibay la mid tah nolol buu ka qaadahayaa iyo caafimaad ayadana energy bay u noqonaysaa Oo neef noocee ayaa la siiyaa marka la siinayo neefka waxaa la siinahayaa neefka tabarta yar oo macnaha ama jiraday ama tabarta yar oo macnaha dhuuxa aan lahayn neefka macnaha xaaskee neefka ama jiraday oo la xanaanaynahayo oo xarmis macnaha la baaninhayo camal oo kale midka fooshe hadduu fiyow yahay maya laakiin haddii macnaha nin wixii bokoya la xana- ama tabar yar yaa la xanaanaynahaya xanaan daamqash waxaa weeye wax markaas wax laga dareemay oo liito waaye oo la xanaanaynahayo macnaha la korinhayo wey marka wixii fiyownahda waa fiyow yihiin saas wey walaal.
maanta hadda geelii meelihii uu daaqayey maalmahana waad ka soo saarteen eh, halkee loo wadaa geela aroor wey hadda inaan waraabinaan rabnaa hadda dawdi baaba dhow shaqarka waa laga maqlaa Geela Waayo, marka- cabdulaahi geela eh, marka lala socdo eh, heeso ayaa la qaadaa hadda kahor mar aad muuqaal barnaamijka ka soo diyaarisay geela suugaan badan ayaa ku jirtay hadda laftigeeda waa suuragal in muuqaal kale yaanan sii hordhicin uu soo socdo suugaantaasi ma mid walba munaasabad bay leedahay mise eh, hal nooc ayaa loo qaadaa mise way kala duwan tahay may midba munaasabad bay leedahay qaar baa een, wuxuu ku saabsan yahay marka uu daaqayo qaarna wuxuu ku- een, ku saabsan yahay marka la shubayo waxay yidhahdaan ee, ee, kaljaryaasha marka uu hawdka daaqayo oo dhulka hawdka uu ku soofo oo laga baqayo dee meesha uu soofana laga yaabo dee in- in bahalkii geela cuni lahaa amaba dadkii ruuxiisa marka qaar cuni lahaa uu ku jiro wuxuu yidhi meel islaam jiro aadi maysee ay mareer loo arku jiifay aawilaysa meel een, kaymo ah oo maaragtay libaax uu jiifo ayay aadaysa halkaa marka halis baa een, uga imaan karta geel qudhiis iyo een, ninka geeljaraha ruuxiis meeshii xooluhu daaqahayeen oo dadku joogeen ma aadaysee waxay u foofaysaa ama u soofaysaa meel fog oo aaf ah oo maaragtay een, uu aarku jiifo aarkaasoo dee ayadana halis ku ah ninkana halis ku ah waxaa kaloo yidhi waa horweynkii waraaba hordiya hadda kicici marka geela horooyinka laga hadlayo oo midka irmaanka aan ahayn ayuu ka hadlaya marka wuxuu waa horooyinkii waraaba hurdiya hadda kici jira Ah, marka macnaha waraaba hurdaya ayayba geedkii uu hoos harsanayay jafaalinaysa ay daaqaysa ay halkaabaa laga yaabaa inuu inta soo boodo ayada cuno haddana dee waa shimbiraha marka oo dhulka hawdka ku jira marka waa horweynkii waraaba hurdiya hadda kici jira Eh, waxaa kaloo jirta marka darka jooga asigana eh, way ku heesaan waaya maxaa la yidhaahdaa marka Eh, waxaa ka mid ahaa eh, wiil majacas miray oo magaalada mardadaadiyey miiladaadii maalintii ceel kaa maqnaayo iyo kumi jiri wa wuxuu ka hadlayaa nin magaalo aaday oo halkaa islaan ku guursaday cilaan saaratay dee maaragtay en, maalintii aad kallaneed eh, kuma imaanayo oo maaragtay ceelka kaama waraabinayo nuxurku intaas buu ku dul waaya maxamed xuseen waxa waxa uu naga tusi eh, xagga luqaynta adigoo ku sawdeynaya eh, heesaha geela loo qaado mid ka mid a weliba tan kuugu xiisaha badan ha heese badan buu leeyahay matal macnaha markuu ceelka joogo iyuu macnaha iyo anaku yaan ugu haysna duurka uguma haysna ma garata ceelka markuu joogo hadda uu cabahayo ee ilaa kun heesood baa loo qaadahayaa marka noocel rabaa loogu heesaa waa heese badan yahay bal mid ka soo qaba dhegeystayaasha hadhow haddii kale waxay leeyihiin laba nin oo dhan oo geeley ah oo la wareysanayo oo aanan heysin mid un ka soo qaba ha wuxuu yidhi hadduu duhursado oo dabayshado daanku guudlaha daalin baa shubuu yidhi macnaha ninka doobka la xoog gala waaye nin tabar yar macnaha ma shubi kara waaye ha insha allah geela markuu ceelka tagayaa ka duubinta waxa- haddanaad gaari doontaa insha allah Waay, cabdulaahi een, sheekooyinka kale ee aan meesha ka maqlay waxaa ka mid a ee, geela ee, laga keenay tusaale ahaan dhul kun kilomitir ah ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu ku laabto isla meeshii laga keenay taa ka waran see ku dhacday de way dhacdaa waxaa laga yaabaa hal eh, daaqaysa eh, baadiyaha eh, degmada baraawe ee gobolka shabeelle hoose oo laga soo iibiyey nin degan eh, duleedka magaalada beledweyne inay halkaa inta ka baxsato ay tagto xeradii geela ee ay ku hoyi jirto oo la arko maalinta dambe iyadoo la daaqaysa geelii ay ka tirsaneed ee awal laga soo waday waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid a uma baahna in ay jid eh, geelu uma baahna inuu jid maro Eh, waxaan ka wadaa jid inuu maro waxaan ka wadaa adigu hadda markaad gaari wadato ama aad socoto wadaad raadinaysaa eh, wadadaa wada kale kugu ridaysaa tu kaleed een, ay kugu sii ridaysaa sidaabaa laga yaabaa meeshaad adigu u socota inaad ku tagto soo maha asigu taa waa ka duwan yahay wadada uu ku socdo haddii cabirka uu heesto ay ka duwan tahay waa ka leexanaya duurkuu marahaya Een, s- haddaan luuqadda reer magaalka kugula hadlo een, waxaan oran karnaa g b s toosa ayaa maskaxdiisa ku rakaban oo wax rabaaniya ah Een, meesha uu maraya neefka waxaa laga yaabaa inaanu aqoonin oo dhinac kale laga soo wareejiyey oo dhinacii jidka lagu keeno maahe jidad kale uu maro Ee, sidaanu meesha uu ku tago barti asigoo taagan baa la arkaya Ee, marka waa een, arrin cajiib ah waxaa kaloo yaqaanaa haddii caawa hadda halkaanan joognaa meel noo jirta ee, laba boqoloo kilomitir haddii cirku ka hilaaco hilaaca wuu arkayaa toos buu tegayaa barti roob ku da-ay buu tegayaa barti roob ku da-ay asigoo daaqahaya loo tegayaa waxyaabaha kale aan ugu imid halkan waxaa ka mid a cabdulaahi geelleyda inay aad u xiiseynayaan dadka reer magaalka ah oo waxaan arki jiray markii ee, dhallinyarada ay joogaan meelaha lagu shaaho meelaha ee xoogaa lagu yar ee, madadaasho meelaha ciyaaraha xataa qof baadiyaha ka yimid markay arkaan inay ka maadaystaan oo ay ku soo xoomaan oo hadalkiisa keliya ayay aad u xiiseynayeen hadda halkan waxaa ugu imid sidii oo cagsi ah oo gelleyda waxay xiiseynayaan qofka reer magaalka ah sidaas maxay ugu xiiseynayaan reer magaalka Eh, waxaa la horta xabaal qoda xabaalkiisaa la qodaa haddii een, adiga iyo gruubkaagu dee aad dadka baadiyaha markay ka yimaadaan aad maaragtay een, dhihi jirteen kan waa baadow ama waa reer baadiye aad oran jirteen hadda adinkaa meesha reer baadiye ka ah horta kolley aniga kuma jiro Een, hadda ragga aniga maaragtay la soo ballamay oo la soo hadla waxay ugu yidhahdeen maryaa laba nin oo reer magaalan ku ciyaarno nookeen marka marka dee hadda qaar baa ila joogo dee xiisanaya sheekadaas marka een, u- arrintaa waxaa keenaya qofku waxa uu u yimid buusan oqoonin sababtoo ah ninkan tusaale ahaan magaalada ka yimid sida geel loo lisa ma garanayo Eh, geeri waxaa laga yaabaa inuu ka cabsanahayo waxaa laga yaabaa geedihii inuusan kala oqoonin waxaa laga yaabaa halkii lagu hoyanayay haddii geel iyadoo lala jooga layidhaho orod aad inuusan oqoonin in la hungeeyey ay tahay sida wax indhahala Eh, waxaa laga yaabaa ereyada qaar meeshii loo isticmaali jira meelaan ahayn inuu een, u isticmaalo oo laga yaaba meeshii een, geeli labkiisi iyo dhadigiisi inuu sidii dadki u isticmaalo oo tusaale ahaan meeshuu ratay dhehla inuu yidhahdo kan ama nin baa inuu yidhaahdo oo maaragtay meeshuu tanimaxal baa oran lahaa inuu yidhahdo tanimanaag baa inuu yidhaahdo inuu yidhahdo oo ratigii iyo hashii uu maaragtay u isticmaalo sidii dadkii oo kale ha sida bini aadamkii oo kale ama sida dadkii oo kale u een, u isticmaalo een, laakiin waxaan arkaya waxyaabaha qaarna in la iska difaacay meelaha qaarna in lagu bariiqday oo maaragtay ay idinka guul heleen Eh, maasha allah cabdullaahi laakiin een, sheeko kaloo xiise leh waxay tahay eh, geelleyda iyo loleyda xifaaltanka ka dhexeeya geelleyda weliba markaad kusoo hadal qaado anigu waan ugu talagalay waqtiyada qaar markaan la kaftamayo een, horeyna xogtaas waan u hayey Eh, waana soo akhriyey dabcan markii meel aad aadayso inaad eh, xog macquula aad ka soo akhriso eh, geela iyo noloshiisa iyo farqiga u dhexeeya geelleyda iyo loleyda iyo wax badan baan soo akhriyey marka waxaad moodaa in geelleyda eh, loleyda aan la tusi karin Hay.
maxaa u sabab ah anigu dee geeleyna een, waan arkay loleydana ayagana waan u tegay oo waa la kulmay oo waa la sheekaystay marka eh, qolo walba dee xoolaha eh, oo nimcoole ilaahay uuna siiyey ah eh, midba meelay ku wanaagsan tahay lo-du meel bay ku wanaagsan tahay arigu meel buu ku wanaagsan yahay eh, geelu meel buu ku wanaagsan yahay nin walba marka kan asiga uu heesto ee dhaqankiisa iyo dhaqashadiisa iyo maarata waxtarkiisa uu yaqaano ayaa lambarka koowaad la ah oo la sarreeya midka kale ayaa la hooseeya sidaa aawadeed waa inuu qoladii kale geeska geliyo annagaa idinka fiican uu yidhahdo geeleydu marka waxay dhaliilaan loleyda Eh, loleyduna geeleyday dhaliilaan xataa heesaha way isu tiriyaanoo marka een, loleydu ay lo-da ku heesayaan eh, geeleyday dhaliilaan Oo, tusaale naga sii geeleyduna eh, lo- sidoo kale markay geela ku heesahayaan waxay een, dhaliilaan eh, loleyda tusaale naga sii marka eh, si ay ugu wada qancaan eh, dadkana dhegaysanaya ee lo-da dhaqda iyo kuwa ariga dhaqda iyo kuwa geela dhaqda qolada ariga oo maaragtay iyo oo isugu jira eh, riye iyo ida dhaqata hadda een, sugaantooda ma hayo laakiin eh, loolanka ugu adag waa loleyda iyo geeleyda kii laga tabar badiyaba inkastoo geeleydu aad moodo inay loleyda ka aftahansan yihiin Een, marka loleydu waxay yidhaahdaan sigadaadii sawir geel jira saymamo u qabay ee ma sahansaday macnaha boorka iyo habaaska aad kicinayso markaad wadada maraysa mid geel jira oo la wax ka aqoonin inta u jeeday ma u maleeyey meesha in roobka da'ahayo oo sida ma usoo sahansaday kuwaa saas bay yidhahdeen qoladan geeleyduna markii geela ku heesayen waxay yidhaahdeen baar casuusley niman baran baa bay lo-aad iyo baali dhaafsaday oo ku baayacay barcasusley waa geel magaciisa ha ha macnaha hasha baarkeeda uu cas yahay ayuu ka wadaa marka ergaa baar casuusley markaa geel buu u taagan yahay marka wuxuu yidhi, baar casuusley niman baran baa bay lo-aad iyo baali dhaafsaday oo islaan areebaha iyo maaragtay neef lo ku iibsaday yuu yidhi, oo maaragtay yarad ahaan uga geeya lo-na ku iibsada marka eh, sugaantooda ayaa laga laga cabir qaadan karaaba eh, erayaday kale isticmaaleen iyo eh, weliba waxaa jira nin eh, saaxiibkeena inaad soo kaxayso aad bay u fiicneed inkastoo aan kala fognahay oo lo-da aad ugu dheereeya Ay.
Eh, cali aadan waan salaamaynaa halkan ayaan ka salaamaynaa
cali waan ku salaamaya Eh, saaka hadduu halkan ila joogo dee kolley waxbaa dhici lahaa si wanaagsan cabdulahi marka hadda waxaanu eh, ku dhownahay eh, ceelkii iyo halkii eh, geela uu maaragtay eh, ka waraabi lahaa maanta Eh, halkaas ayaan kusoo khatimi doonnaa bal suugaanta iyo sheekooyinka ka socda iyo wixii aanu kula kulanno Een, hadda meeshii waa waa- way noo muuqataa waatan kaabiga ayaanu ku haynaa marka halkaa ayaan een, insha allahu kusoo khatimi doonnaa sheekadan.
in sha allah
waata cabdullaahi hadda waxaan soo gaarnay eh, darkii geela biyuhu uu ka cabayey soo dhowow bal nidaamkan Eh, waxaa weeye hadda een, waxaanu dul taagannahay eh, waa sidii geelu ka cabahayey eh, tub baa lagu soo furay Een, waxay qaadaa een, amaba ka cabi karta een, soddon halaad oo kale ama eh, labaatan iyo shan halaad ama labaatan oo kale ka cabi karta Eh, geeluna intaa wuu ka badan yahay marka qaar baa la horahayaa oo rag baa celinaya oo ulala hor taagan oo meesha gadaasheena meel adiga konton tillaabo oo kale noo jirto lagu celinaya markii qaybtan ay waraabto amaba ay ka cabto oo ay darka ka baxdo ayaa qaybta kale lasoo daynayaa oo koox koox baa loo soo daynaya qaybta lasoo daayay baa cabaysa haddana eh, sidaas baa lagu wadayaa ilaa geelu eh, dhammaantii uu biyaha ka cabo waaya marka een, raggii eh, geela horayeyna runtii iyo kuwa eh, halkan jooga intaba shaqo culus ay ku jiraan eh, wakhtigu eh, ciriiri ayuu ku yahay wakhtiga haa eh, runtii eh, shaqay hayaan hadda waad arkaysaa midba een, wuxuu la hor taagan yahay een, ul buu la hor taagan yahay een, geela biyaha cabaya wuxuu diidayaa neef ka mid ah inuu lugta geliyo hadduu lugta geliyo ee, waxaa laga yaabaa een, in waxoogaa wasaqa biyaha ay galaan oo geela uu cabi waayo qayb kalena way horaysaa hadda waa la heesayaa xikmadda ku jirta maxay tahay geela in loo heeso xilligan oo kale geela loo heesayaa oo maaragtay biyaha si fiican buu u cabayaa S- si wanaagsan buu biyaha u cabayaa geelu ee, kolka ee, loo heeso marka ee, wuxuu dareemayaa beerlaxawsi iyo een, jacayl loo hayo taasaa keenaysa in maaragtay een, uu een, biyaha aad u cabo waayo waxaan rajaynayaa inaad ku biiri doonto heesaan laftigaaga cabdullah
bisinka allan bisinka allan ku bilownon ku bilownon ku baryayna ku baryayna wixii lagu bido wixii lagu bido oo balaaye oo balaaye burburoowi burburoowe beenalowye beenalooyeen baarmadowley beermadowle hidiyo hubiyuuka hidiyo hubiyuuka gaajo ma qabne gaaja maqamni gugii la arkabo gogii la arkabo geelasho hortood geelasho hortoo gooji boom noqo gooji boom noqo gooji boom noqo gooji boom noqo jaban jaban leey gaban gaban lii hudiyowko hiliyoka hudiyowko hiliyoka sidii gaafare hiliyoka gaari loo raray hiliyoka ilma lagu guray hiliyoka guray jaban jaban leey hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka waad afsaartay hiliyoka daawa la afsaar dawalasa waad imaaday hiliyoka abshir laa ibow abshir laimo hidiyowko alilabile aleelaabileey hiliyoka aleelkaa jabin hiliyoka hadduu kaa jabo hiliyoka mid kalaa jaran hiliyoka oo ma jaba jaray hiliyoka aleel jiifo hiliyoka jooga loo qoray jooga loo qor jabka luquntiyo jabka laqontiyo jeega kuwa dooy jeega kuwa doy hidiyoog hiliyoka hidiyoog hiliyoka hidiyoog hiliyoka hidiyoog hiliyoka haraantida dheer hiliyoka habeedda udgoon hiliyoka hadda meehe hiliyoka horaad u lahayd hiliyoka haluuliiba leey hiliyoka haluul biyaa galay hiliyoka oo hortaadee hiliyoka lagu hubiyo hiliyoka lagaaga horree hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko hiliyoka hidiyowko waa tahay een, maxamed xuseen een, haddaatay waxaad tidhi een, meesha darka marka la gaaro ayay suugaantu een, ii baxaysaa baan ii ku baxaysaa baad tidhi Ah.
oo nin bad ah ayaa tahayba Ah, maasha Allah. Ah.
hidiyowko hiliyoka hidiyowko maxaad dareemaysaa markii een, hadda qiiro ayaa kaa muuqata runtii haa waxaa weye xiisadaydaa ku kacdo dhiigga ay kacaya markuu geela waraabahayo farxad baa ayaa ifuulayso marka waxay duwidinaysa waa fara- waa faraxaye geela ku cabahaye iyo sharafta iyo waxaa weeye fahmo weeye marka shaqadanada way sidaan waayahay ee cabdulaahi ugu dambayntii geela runtii waa hanti ummadeed weeyaan ee laga lama soo koobi karo hadda inkastoo sheekadanu ay tahay sheeko iska furan oo sheeko dalxiis ay tahay ee haddana markaad soo xooriso qofka ee magaalo joogga ah marka uu soo aado halkan oo kale ee saddex habeen oo kale uu joogo laba laba habeen oo kale uu joogo hawshii uu wax ka qabto geelii uu wax ka raaco darkii uu wax ka yimaado maxay tahay faa'iidada ugu sugan iyo waxa uu dareemayo faaidada ugu sugan horta midda u horeysa waxa weeyaan een, horta cilmi kororsasho wax badan uu baranayaa waxaa laga yaabaa dee waxyaabo badan oo xoolaha la xiriira een, in uu barto oo geeli iyo een, waxyaabo badan oo cilmi kororso cilmi geeli la xiriira inuu barto een, ayay u badan tahay sida ee geeli magacyadiisa oo kale een, sida loo lisahayo uu arko oo laga yaabo inuu- inuu arki jira een, caano ee dhiil ku jira ama caag uun ku jira ee weel ku jira uun inuu magaalada ku arki jiray ayaa laga yaabaa geeli oo la lisahayo inuu arko hadduusanba asigu wax ka lisan oo isku dayin Een, ayaa ka mida waxaa laga yaabaa ee, geeli oo dhalahaya inuu arko oo xalay baa dee xal baa dhashay sida xalay oo kale Ha, adiga iyo nin kaloo walaaloo nala joogo kolley waxaan filahayaa inay taa marka idinkugu horreysay aniga se laakiin eh, caruurnimadii caruurnimadii baan arki jiray ee geel dhalahaya Eh, marka dharkan uu ka cabayo asiga qudhiisa waa cilmi waxaa kale oo jirta dee jimicsi buu qofka helaya oo xoolihii markuu geedaha laga hoos baxayo waa jimicsi geedaha laga xaluulanayaa waa la lugaynayaa geedaha magacyadoodu baa qofka loo kala sheegahaya darka hadduu yimaado geeli buu wax ka waraabinayaa jimicsi caafimaad iyo waxbarasho intaba way isugu jirtaa dhanka kale geela markaad u timaado waxaa kaloo jirta dee caano badan baa qofka dhamayaa wuuna qarasbaxaya wuxuu ka nasanayaa raashinka cuslaa wuxuu helayaa raashin fudud sida caanaha geela oo kale annagoo maaragtay maasha allah waana ku faa'iidin maalmahan aamid
waayahay intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal waxaan ugu talagalnay mawduucan in bal dhinaca kale ee wararka siyaasadda iyo dhacdooyinka maadaama aan joogto idinku soo gudbinno ama joogtada uga baxda idaacadda bal dhinaca kale inaan marmar idinka tusno boqoshooyinkan gaagaaban ee geela iyo xoolaha kale intaba intaa ayaannu ku soo gebagabaynaynaa sheekadan furan ee aannu idinka soo tabinaynay gobolka shabeellaha hoose meel geel uu ku nool yahay hadday tahay xeradiisii ama gasadii uu joogay hadday tahay darkii uu biyaha ka cabayey guud ahaan noloshii geela tan iyo kulan noocan oo kale ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي